isagoo ka qayb galay munaasabad ay ciidamada dowladda xabashida itoobiya ku qabsadeen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay taasoo ay ku sheegeen in ay ugu dabaaldegayaan xornimadii ay ka heleen talyaaniga ayuu cabdicasiis laftagareen oo ah hogaamiyaha maamulka la baxay koonfur galbeed ka jeediyey hadallo uu ku muujinayo xiriirka kala dhexeeya xabashida munaasabadan qiimaha badan waxaan la qaybsanaynaa farxadda iyo dabaaldegga taariikhda quruxda badan ee xornimada dalka dariska aan nahay walaalkana aan nahay ee etoobiya ciidamada etoobiya kaalinta ay ka qaateen inta qaybooda ay ka joogaan yaan uga mahad celinaynaa sidaasoo kale waxaan uga mahad celinaynaa dowladda etoobiya xasiloonida iyo nabadda iyo iskaashiga amniga ay kaga qayb qaateen guud ahaan gobolka
laftagareen ayaa sheegay in ay walaalo yihiin dowladda xabashida etoobiya xiriir wanaagsana uu kala dhexeeyo isaga oo ugu mahad celiyey duulaanka ay ku joogaan qaybo ka mid ah gobolada soomaaliya